anigu waxaan ka shaqeeyaa aan madax ka ahay urur ingiriiska ka jira oo layidhaaho numbi art oo kobcinta iyo ururinta fanka farshaxanka suugaanta soomaalida ku takhasusay kisi waxaad nooga warantaa waxa ugu muhiimsan ee kugu kalifay inaad samayso madxaf waxa igu kalifay ee ugu weyn waxa weeyaan waddankan aynu joogno ee boqortooyada ingiriiska ah waxa ay soomaalidu ku leedahay taariikh ilaa iyo aad u faac weyn oo laysaga soo dambeeyey marka taariikhdaas in waxyaabaha museumyada iyo matxafyada waddankani uu hayo mooyaane inaynu inaku yeelano haddaanu soomaalinahay meel caruurteennu ay afkooda iyo hiddahooda iyo dhaqankooda ay ku bartaan waxa aada iigu sii dhaliyey waxa weeyaan mashruucii ugu dambeeyey ee aanu samaynay oo ay xitaa b b c da iyo radiyoyo badan iyo meel kasta nalaga waraystay oo websitekeygana ku jira oo ka sheekeynaya joogitaanka iyo imaashihii ummadda soomaaliyeed dadka soomaalida ah ee waddankan ka sheekeynayay iyo taariikhda ay ku leeyihiin kaas ayaa igu sii dhaliyey in maxay ahayd wixii aanu soo ururinay iyo wixii aanu hore u haynay inaanu u helno meel inaku anaku inaku haddaynu nahay dad soomaaliya aynu leenahay aynu wax dhigan karno kisi dalka ingiriiska waxa uu ka mid yahay dalalka yurub ee caalamka taariikhda ugu badan ee soomaalida haya waxaana ku yaalla madxaafiyo ay yaalaan waxyaabo soomaalida khuseeya ma isku dayeysaan inaad waxyaabaha kasoo qaadaan oo aad madxafkiina keentaan waa sida waa sidaas waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu ku fikirnay oo iyaguba xitaa ay qaar noola yimaadeen waxa weeyaan sidii waxyaabaha waddanka yaala ee nalaka ururiyey aynu inagu ugu heli lahayn inu u heli lahayn ama aynu usoo amaaninsan lahayn ama aynu maxay ahaday u ogaan lahayn bay xitaa alaabtaas inay jirto iyo meesha ay taallo aynu uga faa'iido oo carruurteenu ay u barato oo dadka iminka jooga iyo dadka iman doonaaba waa muhiim weeyaan inaku waxyaaba badan baa inaga lumiyaa haddaynaan inaku waxayna ururinin hawl weyn ayay u baahan tahay dhaqaalay u baahan tahay hay-adaha ka shaqeeya kobcinta dhaqanka ee dalka ingiriisku waa badan yihiin ururada jaariyadda soomaalida ama bulshada soomaaliyeed degan u k guud ahaanba ma u bandhigtay si ay hawshan dee kaala qayb qaataan oo kaa caawiyaan haa waxa weeyaan ilaa iyo wakti dheer anigu horta kinsi haddaan ahay bulsho ururada waddankan ka jira iyo dadka dadka aad magacooda baan ka mid ahay ilaa iyo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyeyna waxaan ka shaqaynayay waxa weeyaan sbanka iyo farshaxanka iyo sugaanta ururinteeda kobcinteeda ilaalinteeda waxyaabahaas baan ka shaqaynayay dadka waddankan jooga ama ama ha ahaadaan ururo ama ha ahaadaan shaksiyado waa aada xiriir weyn baanu la yeelanay ilaa iyo intii ugu dambeysay ilaa iyo labadii saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey waxyaabaha ugu muhiimsan aanu sameyna waxa weeyaan telefishonka ka hadalno in aanu radioga ka hadalno in aanu soo casunno ilaa iyo maxay haday intooda in dadka ugu cadcad ee arrintan faraha ku haya intooda badan in ay lacagta aan ururinaysan museumka ugu furno ay inoogu ay dadkii ka qayb qaatay ahaayeen iyo dadka nala maxay haday warkan sheekadan soo dhaweynaya ee aadka ugu farxay ayayba ka yimid yihiin dadka ugu cadcad ee maxay haday ururada ah ama shakhsiyaadka ee waddankan jooga markaase xiriir wanaagsan qaarna waxaynoo alaabtii aanu dhigi lahayn madxafka ayay hayaan oo ay noogu ballan qaadeen in ay maxay hadeen nagu soo wareejiyaan waa tahay marka iminka alaabada laydinku soo wareejiyey iyo haddii ay idin suurto gasho madxafyada ingiriiska ee dee alaabada dhaqan soomaaliga iyo waxaas yaalaan in aad la soo wareegtaan sidee kale ayaad isleedihiin usoo ururiya marka waxyaabaha loo baahan yahay in madxaf la dhigo ha ahaadaan wax hore ama ha ahaadaan wax cusubba waxa usoo ururina wax weeyaan horta marka ugu horeysa wax iminka jooga inaynu inaku aynu daba qabanno oo iminka aynu wax ururino iminka oo kale gabadh baa iga soo wacday hong kong oo waddankan ingiriiska ku dhalatay oo ayideed ay ahayd dadkii ugu muhiimsanaa ee taariikhda soomaalida een weliba dadkii maxaa la dhahay badmaaxyaasha ahaa ee simaanadii odayaashii berigii hore yimid ama oday warsamo la dhaho uu qabi jiray oo iyadee taariikhdeedii iyo filin aanu aanu anaku hayno oo keedkeyga ku jira na soo weydiisay oo iyadii aanay haynin marka waxa weeyaan waxay noqonaysaa waxyaabaha anagu aanu haynana inuu wax loo baahan yahay ay yihiin waxa aanu ku dari karnaana ay tahay dadka imika jooga inaanu wax ka reebo